إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaqaada weeraro ka kala dhacay gobollo kala duwan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac ballaana ka muujiyey awoodda militari ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona golahu sheegay in mujaahidiintu ku howlan yihiin adeegsiga diyaarado daroonis ah oo weeraro loo adeegsado saraakiisha dowladda federaalka ah iyo maamulka galmudug ayaa handadaad ku haya dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan ee u xukun taga maxkamada hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waddanka jabuuti ayaa waxaa ka dhacay rabshado ay dad ku dhinteen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qaaday weeraro gobollo kala duwan ka dhacay faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya weriya cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada xudur ee gobolka bakool dagaal xoogle ayaa halkaasi ka dhacay kaa oo in muddo ah soconayay weerarkani waxaa ka horreeyey weeraro kale oo horey loogu qaaday ciidamada itoobiya ee halkaasi fariisimaha ku leh faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ee ka dhashay dagaalka xalay lala beegsaday ciidamada itoobiya ee magaalada xudur fariisinka ku leh isla xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ka fuliyeen gobolka baay gaar ahaana degmada bardaale gudaha degmada bardaale waxay ku dileen guddoomiye xaafadeed ah ka tirsanaa maamulka degmada ninkaas waxaa lagu magacaabi jiray xasan nuur ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sarkaalkaasi ka furtay laba qori oo nooca ka ah dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen agagaarka saldhigga galbeed ee degmada wadaajir halkaas waxay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah ninkaas waxaa la sheegay in darajadiisa ciidana ay ahayd laba xidig leh waxaana lagu magacaabi jiray indhabuur ciidamada dowladda federaalka ayaa sidii caadada u ahayd goor dambe waxa ay halkaa ka qaateen meydka saaxiibkood dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada kenya ee firiisinka ku leh deegaan xeebeedka kudhaa weerarkani wuxuu daba joogaa weeraro kale oo habeenadii taga ciidamadaas lagu qaaday in muddo ayuu socdaa dagaalkii xalay xog dheeraadna kama aynaan helin haddii qaar ka mid a ciidamada kenyaatiga ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen isla jubbada hoose xalay dagaal ayaa waxaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin la beegsadeen ciidamada kale ee kenyaatiga ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole halkaas oo iyada qudheedu ka mid a meelaha bartilmaameedka ah ee sida joogtada ah loo weeraro golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac ballaana ka muujiyey awoodda militariya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona golahu sheegay in mujaahidiintu ku howlan yihiin adeegsiga diyaarado daroonis ah warbixintan oo uu soo saaray waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay xoojisay weeraradeeda militari kadib markii ay ka faa'iidaysatay faraaqa amniga ee uu abuuray khilaafkii la xiriiray doorashooyinka ee dhex maray siyaasiyiinta soomaalida kaas oo sababay in dagaallo kafool-kafool ah ay ka qarxaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee horumaro dagaal ka samaysay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayna qabsatay deegaano dhowr ah oo ay isaga baxeen ciidamada soomaalida kadib markii ay soo food saartay cabsi aad u xoogan walaaca ugu badan ee heegan ka geliyey dowladaha afrikaanta ah ee xuduudda la leh soomaaliya ayay warbixintu ku sheegtay inay ahayd kelimadii oo bishii abriil ee sanadkan jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda taas oo ku wajahneed shacabka reer jabuuti kuna dhiirigelinaya dhallinyarada muslimiinta inay fuliyaan weeraro lagu beegsanayo danaha reer galbeedka ee gobolka iyo dowladaha ciidamada ka joogaan soomaaliya si gaar ahna waxaan ula hadlayaa dhallinyarada reer jabuuti waxaana leeyahay fursad weyn ayaad maanta haysataan ee ka faa'iidaysta camaliyaadka nafhurnimada ah ee keliduulka ahna ku dadaala si aad ugu aartaan nebigeenna suuban sala allaahu calayhi wasallam oo ku dayda walaalihiinna howlgallada barakaysan ka fuliyey faransiiska gudihiisa sida siciid iyo shariif kawaashi iyo cabdulaahi ashiishaani raximahumullah sababtoo ah wax uga argagax badan gaalada ma jiraan camaliyaadka nafhurnimada ee keliduulka ah masaalixda maraykanka iyo faransiiska ay ku leeyihiin jabuuti ahdaaftiinna koowaad ee aad beegsanaysaan ka dhiga waddooyinka iyo hoteellada ay ku caweeyaan ku laaya xeebaha ay ku tuntaan ku xabaala sida ay ummaddeennu u xasuuqayaan si la mid a u xasuuqa dhallaankeenni ayay dhaqan rogeene dhafoorka ka toogta oo dhiiggooda ha qulqula waddooyinka jabuuti haddaad xoog weysid xeelad ma waayesid haddaad qori weysidna toorrey ma waayesid allah tala saarta waxaadna u muujisaan cisiga islaamka iyo halyeynimada dhallinyarada muslimiinta ah walaaca kale ee ay sheegeen inuu yahay mid aan la dhayalsan karin ayay warbixintu ku tilmaantay adeegsiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay adeegsato diyaaradaha darooniska ee laga hago meelaha fogfog waxaana warbixinta lagu sheegay inay suuragal tahay in xarakadu hubaysato diyaaradahaas islamarkaana ku beegsato saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa askarta soomaalidu ku leeyihiin gudaha waddanka dowladaha xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada mudoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyey diyaaradaha duuliya-la-aanta ah ee ay haysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso iyo go-aanka biyokamandhib iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan beegsiga diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya iyo garoomada ku yaala gudaha dalka warbixintu waxay intaa ku dartay in walaaca ugu weyn ee laga walaacsan yahay ay tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay beegsato diyaaradaha ka soo dega soomaaliya gaar ahaan kuwa isticmaala xadbeenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya halkaas oo ah marinka ugu weyn ee ay adeegsadaan diyaaradaha soo gelaya hawada soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in marka laga yimaado suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab hubayso diyaaradaha darooniska ah ay sidoo kale haysato nidaamka difaaca ee cirka iyo hubka taqliidiga ah oo beegsan kara diyaaradaha taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha kordhiya walaaca oo muujinayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixintan ka soo baxday waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay islamarkaana lagu qaymeynayay halista jamacaadka jihaadiga ah ee caalamka ayaa sidoo kale walaac ballaaran ka muujisay kobaca jihaadiyiinta ka halgamaya galbeedka afrika gaar ahaan waddanka maali halkaas oo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka dhigayso wacdaro dagaal dhowrkii sano ee lasoo dhaafay warbixintu waxay sheegtay in jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay awood ahaan isku fidisay deegaano badan oo ka tirsan dalka maali islamarkaana ay jamaacadu si gaara diiradda u saartay deegaanada dhaca xadka u dhexeeya maali iyo burkina faso halkaas oo ay ka fulinayaan weeraro ay ku beegsanayaan ciidamada labada dal kuna qabsadeen hub iyo gaadiid fara badan warbixintan ayaa muujinaysa walaaca iyo walbahaarka ay la nool yihiin dowladaha reer galbeedka ee ku midaysan la dagaalanka muslimiinta waxaana hadda fashilmay duulaanadii waaweynaa ee maraykanku soo qaaday laguna soo qaaday caalamka islaamka gaar ahaan afghanistan ciraaq yaban iyo soomaaliya muslimiinta caalamka ayaa ku qancay inay awoodi karaan inay duulaan kala hortagaan weerarada gardarada ah ee lagu soo qaaday dhulalka islaamka waxaana hadda bishaarada guusha iyo dowladnimada ee ka soo muuqataa wadamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka iyadoo dalalka afghanistan iyo soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan tamkiin iyo dhul ballaaran oo lagu maamulo shareecada islaamka saraakiisha dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ayaa handadaad ku haya dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan ee u xukun taga maxkamadaha islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale waxaa faahfaahinaya wariye cabdulaahi soomaali iyadoo ay soo tarayaan dadka usoo xukun tegaya maxkamadaha ku yaala walaayaadka islaamiga ah iyo maamulka galmudug iyo saraakiisha dowladda federaalka ahi waxay u dulqaadan waayeen dadka faraha badan ee deegaanada ay maamulaan kasoo tegaya islamarkaasina soo aadaya dhulka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka taliso dadka ayaa maxkamadaha islaamiga waxay ka helayaan cadaalad iyo in si xaqa wax loogu kala xugmiyo waxaanay cadaaladaasi ka waayeen deegaanada ay ku nool yihiin taas ayaana keenaysa inay soo aadaan dhulka xarakada shabaabul mujaahidiin ka taliso dadka ku dhaqan dhow samareeb iyo guriceel ayaa si aadan loogu goodinayaa iyadoo loo sheegayo in qofkii aada dhulka xarakada shabaabulmujaahidiin uu iyagu ula mid yahay jenaraal mascuud waa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka horeyna uga mid ahaa saraakiisha kooxdii baaba'day ee suufiyada ee dhowsamareeb iyo guriceel ka tali jirtay dadka aadaya waxaan ognahay dad ka baxa deegaamada galmudug ee shabaab aada ee inta halkan laga wado ceelbuur iyo meel ka xageeye la geeyo waxa ay ugu magacaabaan siminaar ama dawra u soo sameeya la soo matooriyo bambadii iyo balaayadii lagu soo xidho asagoo ku dhahaya waxaan ahay oday ama gabar ama dhallinyaro ayaa ayuu soo laabanaya dadkaas maanta laga bilaabo waxaan cod dheer ku sheegayaa qofkii lagu helo inuu shabaab aaday ama gaarigii lagu helo inuu shabaab aaday oo inta deegaankan wax ka qaaday shabaab oo u tegey wuxuu noole mid yahay shabaab qofkii soo doono qofkaas markaan qabannana wuxuu noole mid yahay shabaab cadaalad darro baahsan ayaa waxay ka jirtaa deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug iyo maamulada la midka ah taasina waxay keentay in dadku safarro dhaadheer oo qarash badan uga baxayo ay u soo galaan deegaanada lagu xukumo shareecada islaamka sidaasoo ay tahay maamuladaasi waxa ay daba taagan yihiin dadkii cadaaladda iyaga ka waayey ee xarakada shabaabulmujaahidiin usoo cadaalad doontay waxay doonayaan in labadii qof oo isqabataba mid waliba ay ka cunaan lacaga laaluusha oo keliya maamulada shisheeyaha la shaqeeyay iyo shisheeyaha qudhiisuba waxay marar badan qireen in cadaalad xididaysatay ay ka jirto deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo ee ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waddanka jabuuti waxaa ka dhacay rabshado ay dad ku dhinteen faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise rabshado ay dad badan ku dhinteen ayaa waxay ka dhaceen waddanka jabuuti rabshadahan ayaa waxay ka dhaceen dhowr xaafadood oo ku taala caasimadda waddankaas wararka qaar ayaa sheegaya in uu u dhexeeyo rabshadahan canfarta iyo soomaalida kuwaas oo ka carhisnaa dagaaladii ku dhex maray garba ciise waxay sababeen rabshadahan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ugu yaraan waxaa ku dhintay saddex qofood halka ay ku gubteen guryo iyo meherado soomaalida iyo canfarta ayaa ah dad muslimiin oo walaalo ah balse laisku diray warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa